waxaa halkan sheekhu inooga hadlayaa dhaxalyaalkii iyo dardaarayaalkii marka faraa'id waa jamcu fariida fariido ayaa faraa'id lagu jamciyey macnaa mafruudo ayaana looga jeedaa tii la qadaray markaa dhaxal marka laga hadlayo waxaa faraa'id loo yidhaahdaa dee waxaa ku jira sahmiyaal iyo sahmiyaal la qadaray oo la gooyey oo qur-aanka iyo sunnuhu ay gooyeen oon laga yarayn karin lagana badin karin baa ku jira sidaa daraaddeed ayaa faraa'id loo yidhaahdaa markaa fannigan faraa'idka ama dhaxalku waxa uu ka mid yahay axkaam ahaan ama sharci ahaan funuunta ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay rasuulkeenna moxamed sala allahu caleyh wasalam isaguna waa inagu booriyey wuxuu rasuulku sala allahu alay slm yatacallamu alfaraa'id waxaa dhaxalyaalka la yidhaha barta dadkana bara ayuu yidhi maxaa yeelay anugu waxaan ahay shaksi la qibdoon doono oo dhiman doono ayaan ahay cilmigana isna waa la qaban doonaayo dee dadkii yaqaanay baa dhiman doona fitnooyinna way soo daahiri doonaanoo dabeedna waxaa dhici doonta baa rasuulku yihi inay laba qof dhaxal isku qabtaan oo cid kala saarta ay waayaan rasuulku sala llah alay slm waxaa kaluu ku tilmaamay inuu nisfulcilmi cilmiga barhkii inuu yahay sidaa daraaddeed loo baahan yahay in la barto markaa dhaxal marka laga hadlayo kadib marka laga yimaado erey bixintiisa waxaa looga hadlaa ama la tilmaamaa arkaanta dhaxalku leeyahay asbaabta la ysku dhaxlo shuruudda dhaxalka iyo mawaanicda dhaxalka dhowrkaa arrimood ayaa la eegaa baabudhaxal marka la joogo tiirarka uu guriga dhaxalka la yidhaah ka kooban yahay waa saddex arrimood waa mawruuh qofkaa la dhaxlayo waaris oo qofka wax dhaxlaya xaqun mawruuh iyo waxa la dhaxlayo haddaan qof dhintay oo la dhexlayaa jirin meesha dhexal ma yeelo qofkii ha dhintay haddaanu cid ka tegin dhexlayso waarisana dhexal ma yeelo qofkii ha dhinto cidna ha ka tago haddaanu caantaynba ka teginna dhexal ma yimaado marka waa waaris iyo mawruuh iyo waaris waa saddexdaa haddaba dhaxalku si uu u xaqiiqoobo waxaa laga maarmaana baa la yidhi in asbaabta dhaxalka keenta la helo isla markaa shuruuddiisina ay xaqiiqowdo haaniyan mawaanicdiisii iyo wixii dhaxalkiis hortaagayana meesha ay ka baxdo kow waxaanu leenahay sababaa la ysku dhexlaa sababii waa in la helaa sababaha la ysku dhexlaa waa saddex kow waa xagga nasabka waa la ysku dhexlaa oo haddii ay tahay isdhalid iyo haddii ay tahay wada dhalashaba nasabka waa la ysku dhexlaayoo qaraabo ayaa la yidhaahdaa midna waxa weeye waa nikaax labadii ruux ee isqabay walow caqdi keliyuna ha dhaco galma iyaba yaanay dhex marinba eh labadaa ruuxna way isdhaxlayaan oo ninkii waa dhexlaya haweenadiisa haddii nimanta haweenayda waa dhexlaysa haddii ninkeedi dhinto masalan gabadha la furay haddii ay ciddatu rajciya ku jirto ciddatu rajciya waxaa la ydhaha isaga inoo keeni doona gabadha haddii hal dalqa la furay ama laba dalqadood la furay dalaaq ka horreeyoo la furayna aanu jirin isla markaa aanay cadad bixin dalaaqa waxaa la yidhaha dalaaq rajciya baa la yidhaahdaa ruuxa dumaree sidaa lagu furaa way dhaxashaa dhaxalka waxbay ku leedahay dalaaq kale ayaa jiro culimmadu ay isku khilaafeen dalaaqaasi waxa weeye ninku haddii uu fii maradi mowtihi isagoo sii dhimanayo oo xanuunsanaya ruuxii dumar ahaa uu furo isla markaa loona arkayo inuu islaantaasun dhexalka seejinayo waxay dhahen culimmadu waxa uu doonayay didkii baa lagula dhaqmaya islaanta waa la dhaxal siinaya bacdamaba isagu sharcigii ilahay ku horyima wax alla uu ruuxan dumare u qoray uu isagu doonayay inuu seejiyo ruuxa dumare waa dhaxlaysaa haddii laakiin furiin caadi oo baa-ina labada ruux ay ku kala tegeen isma dhexlayaan ka saddexaadna waxaa la yidhaahdaa waa alwalaa oo aan maanta jirin walaaguna waxa weeye masalan qof addoona ayuu qof xoraynayaa qofkaa xoreeyey wax wala la yidhaha buu ku yeelanayaayo haddii masalan la waayo cid qaraabahoo qofkaa dhexashay kii xoreeyey ayaa dhexlaya walaa baa la yidhaha asbaabu miiraahi alwaraa halaaa wuxuu lahaa raxbiyadu dadku waxay wax ku dhaxlaan waa saddex kullun yufiidu rabbahu lwaraasa mid waliba rabbi saaxiibkiisa dhaxal buu faa'iideeyaa wahiya alwalaa wannikaaxu wannasab waa wala iyo nikaax iyo nasab maa bacdahuna lilmawaarihi sabab dabadoodna dadka wax dhaxlaya sabab kale ma laha waayahay taasina waxa weeye waa asbaabta dhaxalka ee laysugu yimaada dhaxalka keentaa waxaa jira shuruud shuruuddaas waxaa kow ka ah taxaququ mowti اlmawruuث walow xukma aw ilxaquhu biاlmowta waxa weeye waa in qofkan la dhaxlayaa ay dhimashadiisu xaqiiqowdaa dhimashadiisu waa inay xaqiiqowdaa walow xataa xugun ahaanba ha ahaato nin la waayo oo mafquuda qaadiguba ha xukuma dhimashadiisa e waa in geeridiisu ay xaqiiqowdayo ama aynu arkayna inoo muuqda inuu dee qofkii soo aasnaa ama waa in la xukmiyaa oo qaadi uu xukmiyaa intii la waayey dabadeed inuu ninkaasi dhintay laakiin qof dabadahaasun qabtay oo la yar waayey wixiisa lagu kala tegi maayo o la qaybsan maayo taxaququ mowti lmawruufi walow xukman waa shardi waxaa kaloo shardiga taxaquqa xayaati alwaarihi bacda mowti lmawruuf kan wax dhaxlayana noloshiisu waa inay xaqiiqowdaa intuu ku dhexlaya dhintay dabadeed ka wax dhaxlayaa waa inuu ka nolol dambeeyey ka u dhaxlayo hadday isku mar dhintaan ama ka wax dhaxlayaa uu horeeyo meeshaa dhexal ma jiro ee waa in taxaquqa xayaati alwaarihi bacda mowti lmawruuf waa inay kan wax dhaxlaya geerihiisu xaqiiqowdaa inta uu kala dhexlaya dhintay intii kala dhexlaya uu dhintay waa inay kan noloshiisu ay xaqiiqowdaa waxaa kaloo iyadana jira marka sada labadaas dhowrka arrimood la helo waxaa kaloo la raaciyaayanaa in la og yahay jihada keenaysa wاlcilmu bijihati idlaa'ihi waxaanuu ugu soo dhowaadayna waa in masalan siiba qofkan wax dhaxal siinaya dee waa inuu og yahay waxaanuu ugu soo dhowaaday waxaa kaloo iyaduna markaa ka mida intifaau mawaanicihi waxyaalihii mawaanicda ahaa ee dhaxalkiisa hortaagay meesha waa inay ka baxaan mawaanicda ahaa ee dhaxalkii qofka u diiday waana meesha ka baxaan alcilmu bijihati alatii taqtadi lirha taasi ay qodobkan sheegi waa in la og yahay jihada dhaxalka keenaysa jihada dhaxalka keenaysana waa in la og yahay ma ma zawjinima ma qaraaba ma walaa waxa dhaxalka sababta u keenaysana waa in la og yahay haddiise aan la ogeyn sababtan ay labada ruux bay isugu yimaadeen qofkaa dhintay baan dhaxlayaa un hadday tahay dee ma dhaxal maaha waa in la og yahay jihadan dhaxalkiisa keenaysa ma xaggii nasabkuu ka yimi ma xaggii waluhuu ka yimi ma xaggii guurkuu ka yimi waxaa loo sii raaciyaa un qaadiga dee siduu ugu soo dhowaaday markaas waa inuu garanaya tafsiil ahaan waa inuu garanayaa markaad wax dhaxal siinayso haddaana tafsiil ahaan aanad u kala garanahayn qof waliba wuxuu wax ku qaato iyo qof walba cidda xijaabtay dhaxalka iska hortaagtay haddaanad kala garanaynin waxba ma dhaxal siin kartid waayo laba ruux oo isxijaabayay baa lagayaba inaad waxda dhaxal siiso waxaa kaloo jira waxa la yidhaahdo mawaanic ulirhi dhaxalka waxyaalaha diida dhaxalka waxyaalaha diidaa waa dhowr arrimood alkufru waxaa ka mid a gaalima ama ikhtilaafu اdiin haddii labadaa qof diintooda ay iskhilaafto qofkaa dhaxalkiisa shaqo kuma leh oo qofkii gaalka muslimkii dhexli muslimkana gaalkii dhexli maayo ikhtilaafu اdiin ama alkufr waxau noqonayaa isna ka labaad ariq addoonnimadii addoonnimadii ayuu isna noqonayaayo waa maanic oo addoonkii dee ma dhaxlayo isagana la dhexli maayo de wax laga dhexlana male kastaxadna waxa wey alqatlu waa dilid haddii qofkani qofkiisii uu dhexlayay uu isagu dilo dhexalkiisa ma yeelanayo dhexalkiisa ma yeelanayo qofkii uu dhexlayay hadduu dilo waxay leeyihin shaaficiyadu hadduu meel un ka soo galo meel un walow markhaatina ha noqdo walow markhaatiye haysta u dhaa runbaa tihi runbay sheegayeen walow raadkiisa dayday ha tuso meel un hadduu ka soo galo dilka qofka dhexalkiisa waxba kuma leh dee waa sadu daraa'ic oo nin kastoo xoololaba haddii la dhaxalsiiye ka ku xugunba ku nabi lahaa dabeetna uu iska dareersan lahaa qaacido usuuligina waxay tahay man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qofku hadduu shayga waktigiisa ka hor dedejisto waxaa lagu ciqaabaa in wixii la seejiyo in wixii la seejiyaa lagu ciqaabaa marka waxaa loogu diidayaa si aanay dariiq u noqonin iyo waddo dadku ay isku dilaan markaa saddexdaa arrimood waxyaalo kalena way raaciyeen laakiin saddexdaas ayuunba ugu muhiimsan wayamnacu shaksa min almiraahi waaxidat min cinda lihalaain riqun waqatlun wakhtilaafu diini fafham falaysa shaku kalyaqiin warku raxbiyadu lahaa haddii aynu intaa ka soo gudubno waxau sheekhu yidhi alwaarihuuna kuwa dhaxlaa oo min alrijaali ragga ka mida casharatun waa toban alibnu inankii waibnu libni iyo inankii inanku dhalay wainsafala haba hooseeyeen walabu aabbihii weeye waljaddu iyo awowgii wayn calaa haba sarreeyeen waalakhu walaalkii weeye wabnulakhi wain taraakhaa haba fogaadee waalcammu adeerkii weeye wabnulcammi wain tabaacadaa haba fogaadaan labadooduba eh waxau sheekhu leeyahay haddii aad doonayso rag inteebaa wax dhaxasho haddaad doonayso waxau leeyahay anaa kuu koobaya waa tobanunbaa ragga wax dhaxlaa waxaa la idhaha waa biariiqi اlikhtisaar haddii la bastiyo la kala bixiyona shan iyo toban bay noqdaan waayahay waa inan nin baa dhintoo wuxuu ka tegey inanuu dhalay inankaasi dhaxalkiisa ayuu yeelanayaa ibnulibni nin baa dhintoo wuxuu ka tegey inanu awowu yahay oo inankiisi uu dhalay dhaxalkiisii wuu leeyay wainsafala markuu leeyahay haba hooseeyo oo inankiisa inankiisa inankiisa inankiisiiba ha ahaado mar hadduu inannimadaasuun ugu imanayo walow inankiisii shanaadba ha ahaado odaygana cimriga allah u dheereeye uu ilahay u dheereeyey wuu dhaxlaya walabu waljaddu weyn calaa mayd baa dhinta wuxuu ka tegey aabbihii aabbihii dhexalkiisa waxbuu ku yeelanaya uu dhaxlaya waljaddu waa awowgii mayd baa dhinta wuxuu ka tegey awowgii awowgaasi dhaxalkiisa wuu leeyahy o u dhaxlaya wayn calaa haba sarreeyo aabbaha aabbihii aabbihii aabihiiba haado ama awowga awowgiiba ha ahaadee waalaku wabnulakhi waa walaalkii iyo inankii walaalku dhalay mayd baa dhinta wuxuu ka tegey walaalkii walaalkiisa dhexalkiisa waa leeyahy wabnulakhi mayd baa dhinta wuxuu ka tegey walaalkii inanu dhalo adeeru yahay dhexalkiisa waa yeelanaya wain taraakhaa haba fogaado walaalkaa inanku dhalay inankiisiiba hasi ahaadee wasaba ha u durugsanaadee waalcammu mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey adeerkii adeerkaasi wuu dhaxlaya wabnulcammi in adeerkii ayaa dhaxlaya isaguna mayd baa dhintay wuxuu ka tegey inaanay ilmadirihin wuu dhaxlaya wain tabaacadaa labadoodaasi haba fogaadaane labadoodaasi haba fogaadaan oo dee awowga adeerkii xataa hadduu yahay ama awowga walaalkii hadduu yahay wuu dhaxlayaa mar haddii uu isaguna silsiladaasun ku imanayo marka wain tabaacadaa alfitnayn baa ku jiro labadaas camka iyo ibnulcamku haba fogaadaani haddaba waxaynu nidhi marka la ikhtisaariyo waa tobankaa haddii la ballaadhiyana waa shan iyo toban bal haddaba marka la ballaadhiya halkay ka soo baxayaan waxaad qabataa walaalka walaalku waa saddex waa walaal xagga hooye xagga aabbaba walaal xagga aabba iyo walaal xagga hooyeah halkaasi waa saddex bay isku hoos jira mid uun buu inoo tiriyey labaa halkaa kaaga soo baxay ibnulakhu isagoo wax dhaxlaana waa laba uun mid buu kuu tiriyay ibnulakhi shaqiiq iyo ibnulakhli ab inanka walaalkaagii xagga hooye xagga aabbabaa walaalideen dhalay iyo inanka kii a xagga aabba ka walaalideen dhalay ayuunbaa wax dhacday walaalkaaga xagga hooye ku dhalay isagu dhaxalka kuma jiro halkaana waxaa kugu jira labee mid ka soo qaado saddex baad haysataa camka wax dhaxlaana adeerka wax dhaxlaana waa camka abaweynka ama liabka ama shaqiiqa ama xagga aabbabaay ka walaaliyiin halkaana waa laba mid buu ku tiriya afar kaga dhigo ibnulcamkana ka dhaxlaa waa ibnulcamli abaweyn iyo ibnulcamli ab ibnu camka ay xagga iyo xagga aababa ka walaala yihiin labada aabo iyo kay xagga aaba ka walaala yihiin shan iyo tobanku halkaas ayay kaaga soo baxayaan qaabkay u dhaxlayaan iyo bal mid wali wuxuu qaadanayaan xagga dambe ayay ku imanaysaa dadkanuu halkan inoogu sheegayna dee waa laba qaybood un waxa wax lagu dhaxlaayo imaa fard wa imaa casaba ayaa lagu dhaxlaa ama farad go-an baa qofka qaata ama casaba qaata labadiiba way isugu jiraan way waxaa kaloo isweydiin leh islaam baa geeriyootay oo wazawju walmawla lmuctiqu waxaan ka tegey markii hore zawj waa ninkii saygii oo isna waa dhaxlaya walmawla almuctiq iyo sayidkii uu xoreeyey qof baa dhintayoo haddii masalan cid qaraabadiisiya la waayo ase ahaatee mar la xoreeyey kaa xoreeyey ayaa dhaxlaya mawla waa sayidkii u xoreeyey haddaba ragga oo dhan toban kanaa meesha ama shan iyo toban kanaa meesha wada toban shan iyo tobankiiba way meesha way yimaadeen markay shan iyo tobankaniba joogaanna yaa dhintay markaa de ruux dumarun baa dhiman karta weliba xaas ah xaas baa dhimatayoo tobankiiba waa taagan yihiin inankeedii baa jooga inankeeda kuusii dhali waa jooga aabbaheed baa jooga awowgeed baa jooga walaaladeed oo dhan baa joogo kuwii eddada wahayd baa joogo adeerkeed baa in adeerkeed baa jooga odaygeedii baa meesha taagan inta ayaa wax ka dhaxlaya intaa keliya waxa ka soo hadhaya un saddex hallo waxa kale way iska lugaynayaan waa maxay aabbaha inanka iyo zawjka aabbaha inanka iyo zawjka zawjku isagu halkaasu iska taagan yahayoo dee isagu waa saygii odaygii reerka oo isagu halkaasu iska taagan waxna ma xijaabo lana xijaabi maayo in alla inta kalena waxa kala dirayaa aabbaha iyo inanka awowgu aabbaha kaxaynaya wax alla waxan kale ee hareerahana ee walaala lahaa ee adeerra lahaa ee mulo lahaa inankaa kala kaxaynaya mar haddii meesha uu ninkaa dhintay uu inan ka tego waxa u imanaya keliyahun waa asal iyo farcunbau yimaada waxa u yimaada un dee waalid labadiisa waalidunbau yimaada iyo xaaskiisa walaala iyo adeer iyo ilmadeeriyo way iska soconayaan markaa saddexdaa keliya ayuunbaa wax dhexlaya saddexdaa iyo qaabkay u dhaxlayaan iyo waxay qaadanayaanna waxaad mooddaa inay koriyo roormarin noqonaysee halkeedayna ku gaadhin wuxuu yidhi kuwaasi waxay ahaayeen raggii waa tobankaa waalwaarihaatu min annisaa'i dumarka inta wax ka dhaxashaana sabcun waa toddoba albintu inantii meydku dhalay wa bintulibni inantu inankiisu dhalay wainsifalad haba hoosaysee waalummu hooyadii waaljaddatu ya'yaydii wain cadad haba sarraysee walukhtu walaashii wasawjatu xaaskii iyo walmawlaatu almuctiqa tii sayidadii waxoraysay tii sayiddii waxoraysay waxau sheekhu leeyahay dumarkii baa ku yimi inteebaa wax dhaxasha biariiqi alikhtisaari waa toddoba biariiqi albasti haddii la ballaadhiyana waa toban waaye bal ikhtisaarka kuwadoo waa inantii mayd ku dhalay mayd baa dhigtay wuxuu ka tegay inantiisii inantaasi dhaxalkii qayb bay leedahay bintulibni mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey inanuu awowu yahay oo inankiisa dhalay dhaxalkii bay ku leey wayn safalad haba hoosayso oo inanka inankiisa inankiisa inantiisiiba ha ahaatee mar hadday inannimadaasuun ku timi waalum mayd baa dhintay wuxuu ka tegey hooyadii way dhexlaysaa waaljadda wayn calad mayd baa dhintay wuxuu ka tegey ayaydii ayadiina waa dhexlaysaa walo haba sarrayso hooyadaa hooyadeed hooyadeed ba ha ahaatee walukt waa walaashii mayd baa dhintay wuxuu ka tegey walaashii walaashii dhaxalkay wax ku leedahay wazawja nin baa dhintay wuxuu ka tegey islaantiisii way dhexlaysay waalmawlaatu almuctiqa iyo sayidadii uxoraysay oo ninba qof baa dhintay oo cid kaloo dhexasho waa laba lakiin islaam baa beri xoraysay islaantii un baa dhexalkiisa yeelanaysa marka waxaan nidhi biariiqi ikhtisaar bay sidaa ku tahay marka la kala bixiyana saddexun baa kugu soo kordhaya oo saddexdaasi waxay ka soo kordhayaan ayaydu waa laba ayay xagga aabo iyo ayay xagga hooyo markaa mid unbuu kaga tiriyey mid ka soo qaado walaashuna de waa saddexoo walaashii shaqadahayd tii la abkahayd tii la umkahayd tii xagga aabo tii xagga hooyo tii xagga hooyo xagga aababa halkaana markaa mid buu kaga tiriyay laba ka soo qaado saddexda ku biirayaan halkaasay ka imanayaan waaye dumarkii oo dhan ba haddaba isu yimi dumarkii oo dhan ayaa isu yimi cidda la dhexlayaan markaa waa laba un dee waa labun ninun baa la dhexlaya weliba xaasoo xaasna laha keliya dumarkana shanun baa ka soo hadhaysa shan ayaa ka soo hadhaysa oo inantu meydku dhalay inantu awowga ahae inantiisu inankiisu sii dhalay hooyada walaashi xagga hooye xagga abo iyo zawjada islaanta uu qaday in alla intay kale maxjuub bay noqonayaan oo wala xijaabayaan shantaasumaa kasi inantu meydku dhalay inantu inankiisu dhalay hooyadii iyo walaashii xaggooyo xaggaaba iyo xaaskii shantaas sarka soo hadhay oo dhexdaya waaya labada qoloba haddaba way kulmeen rag iyo dumarba meesha waa joogaan shan iyo tobankii iyo tobankii shan iyo labaatankaasiba dee intay suurtagalka tahay inay kulmaan kollayba dee midunbaa maqan kolbe eh waa wada joogaan kolbe ka dhintay mooyaane oo dee ama zawjadii baa maqan oo la dhaxlaya waxaa kulmay raggii oo dhan iyo dumarkii o dhan xaaskii mooyaane dhimatay ama dumarkii o dhan iyo kuwii labaay oo dhan ninkii mooyaane ayaa kulmay waxaa ka dhexlaya labada masaleba shanunbaa ka dhaxlaa inankii u meydku dhalay iyo inantii uu dhalay aabbiyo hooyadii iyo labada isqabo kolba midkood ka dhintay mooyo ka kale kolba ka dhintay mooyo ka kale inankii u meydku dhalay iyo inantiisii aabbihii iyo hooyadii afartaa iyo kolba ka dhintay mooyo kii kale labada isqaba oo labadoodu ma kulmi karaan yani ma kulmi karaan waxay adugu dee masaa'il iska qaraa'iba hoose u dhiciba aan dee la garanayba wadaadad wax walba way qadireen waxaa wax kastaaba hadday yimaadaana ka sii hadallo marka waxay yidhahdeen ma la arki karaa mar qura qof dhintay oo xaasnimo iyo masalan zawj iyo zawjanimo lagu wada dhaxlayo dee waxay yidhahdeen waa waadhay suurtagale meyd halkan duuduumanoo kafantii lagu xidhay ayaa ruux dumaroo carruur wadata halkan isoo taagto waxay tii waa ninka iyo kuwana isaga iga dhalay nina halkan u soo tagay soo carruurta wuxuu waa islaantaydii carruurtan ayaday dhashay xajo badan dee waxa balkafada baa laga furo dhaqaatiir baa la keeno waa laga qoriyo xalay labadii alaaboodba waa leeyihi labadaba waa tan nasho waa ka dhali jiray tanna waa u dhali jiray dee labadaba waa la dhaxalsiin baydeen marka masalata malfuufa yidhaahdeenoo markaasay weliba muran badan iyo qaab dheer oo adag bay dhaxalkiisana ay u dhiseen marka intaasunbaa ka dhaxlaya haddii ay wada kulmaan wamanka laa yasqudu aan dhacaynin bixaalin xaaladnaba kaanu dhacaynay khamsatun waa shan azawjaan waa labadii isqabay walabawaan labada aabbo waa waladu solb iyo ilmaha dhabarka iyo ilmaha dhabarka wuxuu sheekhu leeyahay xaalanaba kaan ku dhicinin dhaxalka kaga qadin waa shan xaalanaba laa yasqudu bixaalin waa khams azawjaan walabawaan waa waladu solb waa labadaa isqabay zawj iyo zawjadii abawaan aabbiyo hooyo waladu solb iyo ilmaha dhabarka waladulmubaashir macnaa isagu dhalay baa loo jeeda waladu solb haddaba aan dhacayntaa waxaa looga jeedaa waxaa la yidhaahdaa xajbiga dhaxalka iska hortaagga ay cidi iska hortaagta ayaan ku dhicin xajbulxirmaan bil ashkhaas waxa la yidhaha baan ku dhicin lama odhan karo shantaa aynu sheegnay dhaxalka qof baa ka joojiyey oo ka soo horumaray dhaxalka cid ayaa ka hor joogsatay la odhan maayo xajbulxirmaan bil ashkhaas baan ku dhicin xajbu nuqsaan wuu ku dhacaa oo waa laga nusqaamiyaa zawjka waa laga nusqaamiya isagoo nis qaata ee rubc la geeyaa islaanta iyadoo rubc qaataa sumun la geeyaa waa kadalik hooyada ulus bay qaataa amba sudus bay tagtaa waa laga nusqaamin karaa wasfina waa lagu xijaabi karaa hadduu qaatil noqdiyo hadduu addoon noqdiyo hadduu gaal noqdana xaggaana way kaga qadi karaan dhaxalka istiqraaq buu kaga qadi karaa ilmuhuyoo dee walad sulbiga haddii la dhammaysto dadkii dufaralka ay dhamaystaanna wuu iska qadi karaa laakiin qof baan la odhan karaynin wuxuu ku xijaabay hayl cid ka xijaaban jirin waman laa yarisu bixaali kaan xaalamana ku dhexlayna sabcatun waa toddoba kuwaan xaalaba xaalanaba ku dhexlayna waa toddoba alcabd addoonka waalmudabbar kii la dibdhigay wa umulwalad iyo walmukaatabu kii la kitaabiyey walqaatilu kii wax dilay walmurtadu iyo kii ridoobay wa ahlu millatayni iyo qolo laba diinood kala haysata qolo laba diinood kala haysata waxuu sheekhu leeyahay kaan xaalanaba ku dhexlayna waa toddoba waa toddoba markaa sideed ayaana ka dhigaan waxaana u habboonayd baa la yidhi sheekha inuu afar qura un yidhaahdo oo afartan inoo kala qaaday riqun keliya unu yidhaahdo waayo cabdi iyo mudaber iyo umwalad iyo mukaatabo isla addoonu sifooyin unbay kala leeyihiin cabdi waxa weeye waa ka addoonkaa la leeyahay mudabbar haddii la yidhaha waa addoonka la dibdhigay xornimadiisa ee uu yidhi haddaan dhinto xorbaatay ummu waladna waa addoontu ilmaha ka dhalay mukaatabna waa addoonka la yidhi haddii aad intaasoo xoolaa keento xor baa tahay waise lawada addoon riqun yacni inuu addoon quran ku daayaabay ahayd waxaa kaloo ayana ka mida waxyaalaha aan xaalnaba lagu dhaxlin ibhaamu waqti lmowt haddii uu qarsoomo waqtigii u dhintay masalan labadii ruuxay isdhexlaya hadday doon la wada degto meelay ku wada gubtaan meelay ay ku dunto la garan waaye markaa koodii horreeyey dhaxal labadaa qof la isdhaxalsiinaya falaa tuwar zaahiqan min zaahiqin wacuddahum kaanahum ajaanibu halku laa raxbiyadu mid markaa dhintay mid dhintay ha raac ha dhaxalsiinay wacuddahum kaanahum ajaanibu waxaad ka dhigtaa qaar aan waxba isma hayn aan isku reer baahayn waayahay walqaatilu kii wax dilay laysa lilqaatili miiraathun rasuulku sala lla slam wuxuu ihi kii wax dilay dhaxal male dilay wax dhaxal male waana taa aynu soo tilmaamaynaye man istacjala shay'a qabla awaani cuuqiba bixirmaanihi walmurtaddu wa ahlu millatayn kii murtadka ee ridoobay ee ama diinta caayay ama ilaahay caayay ama malaa'igta caayay ama rusushiisa caayay kaa ridoobay sidaa diinta uga baxayna isna waxba dhaxli maayo shaqo kuma le isna la dhaxli maayo wixiisana bangiga muslimiintuun baa lagu shugay wa ahlu millatayn qoladii labada diinood ee iskhilaafsan iyaguna isdhaxli maayaanoo dee diintii gaalada iyo ti islaamka laa yariu lmuslimu alkaafira walaa yariu alkaafiru lmuslima muslim gaal ma dhaxla gaalna muslim ma dhaxlo isma dhaxlayaan waayahay haddaba dadkan wax dhaxlaya waxay u qaybsamaan waxaynu idhi laba qaybadoodu farad iyo casabo markaa faradkii inoo dambeeye casabadu inoo soo horaysinaya wa aqrabulcasabaati casabooyinka waxa ugu horeeya alibnu inanka uma ibnuhu inanka inankiisa uma alabu aabbaha uma abuuhu aabbaha bihi uma alakhu lilab walaalka xagga aabo walum iyo xagga hooyo uma alakhu lilab walaalka xagga aabo uma ibnulakhi lilabi walum uma ibnulakhi lilab haddana walaalka inanka walaalkiisa xagga aabo uma alcamu calaa hada tartiibi camkuna tartiibtaasi ku soconaya uma ibnuhu fain cudimat ilcasabaatu haddii casabooyinka la waayo falmawla almuctiq sayidka uu xoreeyey ayuunbaa dhaxal kaleen casabo waxaa la yidhaahdaa man laysa lahu xaala tacsiibihi sahmun muqadaman min alwaraha waa cidda aan xilliga ay wax casabaynayaan aan lahayn sahmi go-an sahmi wax go-anka aan loo qadarin ee dadka weliba xilligaa wax casabaynayo weeye ilan waa awowgoo kale marna wuxuu noqdaa dufar marna caasib buu noqdaaye xilligaa uu wax casabaynayo kaan sahmi muqadara lahayn ee dadka dhexlaya ayaa la yidhaahdaa markaa haddii uu keliyoobo tarikadoo dhan wada qaataa haddii ay dad dawlfuruud la joogaan dadka faradkale markay intooda qaataan buu qaataa wixii soo hadha alxiqu lfaraa'id baa rasuulku yidhi xalyaalka biahliha haleeshiya famaa baqiya fali awlaa rajulin dakar ninka lab ee ugu xiga ayay u sugnaatay haddaba casaba haddaad doonayso casabada waxaa la yidhaahdaa casabatun binafsi iyo caasibun casabatun bilhayr iyo casabatun maca alghayr waa saddexdaa casabatun binasab haddii laguhaa qofkaasi waa caasibun binafsihi waaa dhowr jihay leedahay waa jihat lbunuwa iyo jihat lubuwa iyo jihat lukhuwa iyo jihat lcumuuma inamada jihadaa inanimada waxaa ku yimaada jihada aabbanimo wixii ku yimaada awowyaalyale jihada walaalnimo jihada adeernimo wixii ku yimaada waxaa la dhaha caasibun binafsihi baa la yidhahdaa waxaa timi caasibun bigayrihi casibun bigayrihina waa afaruna qabso inanuu meydku dhalay inan uu meydku awowyi inankiisu dhalay walaal xagga hoyo xagga aabba meydka ay ka walaala yihiin iyo walaal meydka ay xagga aabba ka walaala yihiinoo walaalkeed la joogta walaalkeed la joogta macnaha meyd baa dhinta wuxuu ka tegay inanuu dhalay inanuu dhalay inantaasi waa casabatun bilgayr meyd baa dhinta wuxuu ka tegay inanuu awow yahay iyo inanuu awow yahay inantu waa casabatun bilgayr mayd baa dhintay wuxuu ka tegey inan iyo inana ay xagga iyo xagga abbaa ka walaalay inantu waa casabatun bilghayr mayd baa dhintay wuxuu ka tegey inanay xagga abba ka walaalayiin inanay xagga abba ka walaalay inantu waa casabatun bilghayr casabatun maca alghayr baa timi casabatun maca alghayr waa wax iska fudud hadday akhawaadka maydka ay walaalayiin ay hablo u dhalay la joogaan casabatun maca alghayr baa la dhahay alakhawaatu maca albanaati casaba akhawaadku hadday banaad la joogaan waa casaba saddexdaasay noqotaa markaa wuxuu sheeku ui waaqrabulcasabaati casabooyinka waxaa ugu dhow alibnu waaqrabulcasabaati casabooyinka iyo qaraabooyinka kuwa ugu dhowi alibnu inankii uu meydku dhala weeye uma ibnuhu inankaa inankiisa uu meydku awowga u yahay uma alabu aabbaha ayaa ku soo xiga uma abuuhu haddana aabbaha aabihii uma alaqu lilabi waalum waxaa ku soo xiga walaalkii xagga hooye xagga aabba ay ka walaalahayn meydka uma alaqu lilab walaalka xagga aabba ay meydka ka walaala yihiin ayaa ku soo xiga uma ibnulaqi lilabi waalum waxaa ku soo xiga walaalkii xagga hooye xagga aabbaba ay ka walaalahayn meydka inanku dhalay uma ibnulakhi lilab waxaa ku soo xiga dabeed walaalkii xagga aabba inankiisii uma alcamo adeerkii ayaa ku soo xiga calaa hada tartiibi isagoo isna tartiibtaa u soconaya oo camkii shaqiiq ahaa la hormariyo camka xagga aabbana ku soo xigo uma ibnuhu inankiisii ayaa isna ku soo xigooo camkii shaqiiq ahaa inankiisa ayaa usoo horraynaya camka liabka ayaa ku xigaya fain cudimat ilcasabaatu casabooyinka haddii la waayo falmawlaa sayidkii almuctiqu ee uu xoreeyey ayaa dhexalkiisa yeelanaya markaa kuwaas waxaa la yidhaha casaba oo waxaanu idhi waa ciddaa iyadu xilligaa ay wax casabaynayso aan waxa go-an lahayn ee tarikada oo dhan wada qaadataa shay wixii uu qofkaa dhintay ka tego o dhan way wada qaadataa hadduu keligii yahay haddii dad farad wax ku dhaxlaa ay joogaanna wixii ka soo hadha ayuu wada qaataa faslun fi lfuruudi lmuqadarati fasalkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa bal waxyaalaha go-an ee dhaxalka wax lagu qaato dadka wax dhexlaya waa laba qayboodoo qayb waa casabadaa aynu sheegnay oo ayagu wax go-an ma qaataane haddii ay keligood yihiin maalka o dhan way wada qaataan haddii ay cid wax go-an lii joogtana ciddaa waxa go-an li markay waxeeda qaadatay waxaa soo hadhay qaataan haddii laga wada dhammaysto oo ciddii faradka ahayd ay dhammaysatana way dhacaan halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu bal ciddii waxa go-an dhaxalka wax ku qaadanaysay wuxuu sheekhu uhi walfuruudu faralyaalka almuqadaratu ee la qadaray faralyaalka la qadaray ee la gooyey fii kitaabillaahi tacaala ilahi kitaabiya sittatu waa lix annisfu wاlrubuucu wاthumunu wاthuluthaan wاthuluth wasudus waxaa weeye lixdaa nis oo ah kala badh rubuc oo ah afar meelood maalkii marka loo dhiga meel ahaan wathumun siddeed meelood marka loo dhiga maalkii meel ahaan wathuluthaan huluthaanna waxaa weeye saddex meelood maalkii marka loo qaybiyo laba ahaan wathuluthu hulus oo saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ah wasudusu iyo sudus oo lix meelood maalkii marka loo qaybiyo meel ahaan ah waxa go-an ee horta wax lagu qaataa waa lixdaasuun qofkaa waxa go-an lihi imaa inuu kala badh qaadanayo imaa inuu may afar meelood meel qaadanayo iyo inuu siddeed meelood meel qaadanayo iyo inuu saddex meelood laba qaadanayo iyo inuu saddex meelood meel qaadanayo iyo inuu lix meelood meel qaadanayo shan meelood ma jiro oo waxaa kaloon jirin toban meelood baan jirin in taloo dhiga qofku meel qaato toddobaan jirin lixdaas ayuunbuu qofku wax ku qaataa haddaba yaa wax ku qaadanaya mid walba bal inta qole iyo xilliga ay qaadata ayuu sheekhu inoo sheegayaa fanisfu nisku fardu khamsatin shan buu faralkooda yahay oo shan ruux baa wax ku qaadata albintu inanta uu dhalay meydku wa bintulibni iyo inanta uu inankiisa dhalo awowga u yahay walukhtu min alabi walum walaasha ay xagga hooye xagga aabbaba ka walaala yihiin walukhtu min alab walaasha xagga aabba ay meydka ka walaala yihiin wazawj iyo saygii idaa lam yakun macahu walad marka aanu la joogin ilmo walaa waladu ibnin inanku ilmo uu sii dhalayna aanu la joogin lixdaa farad ee aynu soo sheegnay midba tiro go-an ayaa ku qaadataa oo waa halkay ku kulmiyaan habaadabas habaadabas ayay ku kulmiyaan dabdu dawi lfuruudi min hada arajas khudhu murataban waqul habaadabas buuli markaa xuruuftu hijaayiga ama abjad marka ay abjad huwas ay ku jirto mid waliba tiro ayuu tilmaamaa masalan haadoo kale waxay tilmaantaa shan ba'duna waxay tilmaantaa laba aliftuna wuxuu tilmaamaa mid daalku wuxuu tilmaamaa afar ba'daa kalena labay tilmaamo hazaaduna toddobay tilmaantaa marka habaadabas markaa ha'da waa qolada shanta wax ku qaadata ayaa lagu ishaaray ba'da ku xigtana qolada rubuca wax ku qaadata ayaa lagu ishaaro habaa alifdaasina waa umunka cidda wax ku qaadato waa miduun daalkuna waa uluaanka oo waa afar qolo ba'daa dambena waxa weeye asxaabu uludka oo ayaguna waa laba zada ugu dambaysaana waa toddoba ayay ishaartaayoo waa toddobada reer sudus haddaba wuxuu yidhi sheekho maalka kala badh waxa qaata shan mid lixaad ma jiro mid toddobaadna ma jiro shantaa waxaan ahayn maalka dhaxal ahaan haddaad kala badh siiso macnaha waxa weeye waad qaldatay kowka ugu horreeya waxa weeye albinto inanu meydku dhalay mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey hal inana u dhalay inantaasi waxa ay qaadanaysaa maalkiisii kala badh ayay qaadanaysaa laakiin goormay kala badh qaadanaysaa waa marka ay keligee tahay ee aan laba midna la joogin inan kale aanay ku lamaanayn hadday inan kale ku lamaantahay ulusaan saddex meeloodoo labay qaadanayaan walaalna waa inaanu ku labayn hadduu walaalna meesha joogo faradka way ka tegaysaa casaba bilkhayr bay noqonaysaa waa kuwaynu soo tilmaamayni oo kalabina laba u qaadanaya iyaduna midhun bay qaadanaysaa lidakari milu xadi lunhayayn albintu waa inantii meydku dhalay wa bintu libni iyo maydku inanku dhalay inantiisi inantu awowgahay inankiisu u dhalay ayaa iyana kala badh qaadataa nin baa dhintayoo waxa uu ka tegey inanuu awow yahayoo inankiisu u dhalay inantaasi waxay qaadanaysaa maalkiisii kala badh bay qaadanaysaa bintadii unbaa looga qiyaasanaya waa marka aan walaal la derajo ahina aanu joogin midda labaad aanay la joogin masalan bintu sulbina meesha aanay joogin inanu meydku dhaleen waa inaanay meesha joogin bintu sulbina waa inaanay meesha joogin inanu meydku dhalay iyo mid ay iyada walaal yihiin oo ay meydka u wada simayin iyo walaaltoona waa inaanu jirin bintulibni walukhtu min alabi waalum walaashii xagga hooye iyo xagga aabbo ayaa iyana qaadataa mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey inanay xagga hooye iyo xagga aabbaba ka walaala yihiin in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak ilaahay baa yidhi haddii uu qof halaagsamo oo aanu ilmo aanu lahayn waxa uu walaal uu leeyahay walaashaasi waxay qaadanaysaa wuxuu ka tegey kala barhkii walukhtu min alabi waalum waa marka aan dee wiilalna aanay jirin walaalna aan kaloo iyada la walaalina aanay joogin walukhtu min alab waxaa kaloo ayana wax qaadataa walaal xagga aabbown ay meydka ka walaala yihiin meyd baan inta wuxuu ka tegey inaanay xagga aabbown ka walaala yihiin inantaasina waxay qaadanaysaa maalkiisii kalabadh ayay qaadanaysaa dee mid ay xagga aabbiyo xagga hooye ka walaalin waa inaanay joogin ayadu waa inaanay mid kale ku lamaanayn isla markaa waa inaan dee walaal labina aanu jirin way kuwaasi waa afar wasawju waxaa kaloo wax ku qaata saygii islaam baa dhimato waxay ka tegtay ninkeedii ninkeedaasi wuxuu qaadanayaa maalkeedii kala badh waase goorma idaa lam yakun macahu walad marka aanu la joogin ilmo ay dhashay walaa waladu ibnin inankay dhashay ilmo u sii dhalay ama ha labaad ama ha dhadigaadeen aanu la joogin marka ilmaha ama isaga ha u dhasho ama cid kale ha u dhasho ruuxa dumaray haddii ay dhimato oo ay ninkeedii oo keliya ka tagto wax ubad ah qaaray isaga u dhashay iyo qaaray cid kale u dhashay midnabana kamay tegin markaa sawjkaasi ama saygaasi wuxuu qaadanayaa maalkii laba meeloodoo meel haddiise uu jiro ilmo ay dhashay hadduu meeshaa joogo ama ha labaad ama ha dhadigaado ama isaga haw dhasho ama cid kale haw dhasho halkan kale barhkan wuu ka tegayaayo afar meeloodoo meel buu tegayaa ilaahay baa yidhi walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad waxaa idiin sugnaaday waxa ay ka tegeen dumarkiinnu kala barhkii ayaa leedihin haddaan ilmo aanay lahayn haddii dumarkaasi ilmo aanay ka tegin waxa ay ka tegeen raggiiyow kala barhkood baa leedihin markaa islaantii xoolay yeelan kartaayo way iska shaqaysan kartaayoo islaamku dee milkigeeda waa siiyo ayada ayaa xaqu leh soomaalida tidhaahdaa haddii ay inan tahayna waxeeda ninkay ku wareegtay hadday carmaltayna waa iska lahata ma jiraan hadday carmalti iyo hadday inan tahayba miday hore usii lahayd iyo mid soo galay labadaba ayada ayaa leh meherkeeda ayaa ka mid a haddii masalan islaanta meherkeedii dee aan odaygi iska bixinno sii ku dhimato dee meherkeedi waa dhaxal oo isaga lafdiisii dee dhaxalkii waxbuu ku yeelanaya waay habaa halkaa hadi baynu kaga baxnay waana qoladii nis wax ku qaadanaysay warubuucu rubucna fardu inayni laba ayaa wax ku qaataa fardu inayn rubuc haddii maalka afar meeloodoo meel la yidhaahdo waxaa ku qaata laba azawj maca alwalad ow walad alibn say uu la joogo ilmo ama ilmaha ilmihiisi wazawja islaan ayaa wax ku qaata aw izawjaatu ama islaamo fara badan maca cadami alwalad oon ilmo la joogin ow walad alibni ama inanku ilmo uu sii dhalayna markaanu la joogin habaa waa ba'dii oo laba ayaa wax ku qaata wuxuuna yidhi sheekhu afar meeloodoo maalkii marka loo kala dhigo meel waxa wax ku qaataa laba qolo labadaasi waxa weeye kow midi waa say waa ninkii laakiin uu la joogo ilmo islaanta ayaa ilmo leh ama inankeedi ilmo uu sii dhalay bay leedahay markaa sayigeedaasi wuxuu qaa wuxuu qaadanayaa mar haddii ilmo uu meeshii joogo ama isaga ha u dhashe ama cid kale ha u dhashee mar hadduu ilmo joogo kala barhkii intuu ka tago maalka uu qaadanayay ayaa wuxuu tegayaa afar meelood oo meel waxaa la yidhaha xajbu nuqsaan baa la yidhaha xajbi laga nuqsaamiyaa ku dhacay waxaa yidhi alla wuxuu yidhi fain kaana lahunna waladun falakum rubucu mimaa tarakna haddii ay leeyihiin oy u sugnaaday ilmo idinku ragoo waxaa yeelanaysaan wixii ay ka tegeen rubucii afar meeloodoo meeshii waay wazawjatu aw izawjad maca cadami alwaladi aw walad libn waxaa kaloo wax ku qaataa afar meeloodoo meel islaan xaas ah ama dhowr xaas ah oo aanu meydku kaga tegin ilmo iyo inankiisa ilmo uu sii dhalay midnaba meesha aanu la joogin nin baa dhintay oo wuxuu ka tegey islaantiisii ama dhowr dumar ah oo uu qabay ayuu ka tegey isla markaa ilmo ma laha ama teen haw dhashe ama tu kale haw dhashee inankiisa ilmo uu sii dhalayna ma joogo ama ha labaade ama ha dhadigaadeen markaa islaantaasi ama islaamaha fara badani waxay qaadanayaan oo afar meeloodoo meel bay qaadanayaan maalkiisii afar meeloodoo meel bay qaadanayaan markaa hadday islaan keliya tahay iyo haddii ay afar islaamood yihiinba halkaa afar meeloodoo meeshaasumay isku qaadanayaan o sii kala qaybsanayaan meeshaasumay sii kala qaybsanayaan way halkaasina waa rubuci oo waa labadaa qolo wathumunu umunkuna fardu zawjati wazawjaat waxaa wax ku qaataa islaan iyo islaamo idaa kaana lizawji waladun markuu zawjku ilmo ka tago oo waladu ibnin ama ibnigiisu midu sida dakaran kaana oo unha ama ha labaade ama ha dhadigaadeen waxau sheekhu leeyahay sideed meeloodoo meel waxa wax ku qaataa qof mid qura ayaa wax ku qaatao habaa waxa weeyaan waa alifdii ku taagnayd habaa waa alifta kaasina waxa weeye zawje ayaa wax ku qaata islaam iyo islaamo dhowra goormay wax ku qaadanayaan marka uu zawjku ka tago ama ilmo uu dhalay ama ha labaad ama ha dhadigaadee ama waladul ibni inankiisa ilmo uu sii dhalay ilmahaasi ama ha labaad ama ha dhadigaadee haddii uu ninku dhinto oo uu ka taga ilmo uu dhalay ama ilmo uu inankiisii sii dhalay hadduu ka tago islaantiisa ama islaamihiisa dhowrkaahi waxay qaataan sideed meeloodoo meel sideed meeloodoo meel ayay qaataan markaa waa wax iska sahlan haddii lagu yidhaahdo masalan islaam baa dhimatay oo odaygeedii baa la dhexal joojinayaa waxaad eegaysaa un islaamtu ilmo miyay ka tagtay maya baa lagu kala barun sii ilmay ka tagtayna afar meeloodoo u sii nin baa dhintay oo islaantiisii buu ka tegey waxaad eegaysaa un ilmo miyay meesha joogaan oo ninku miyuu wax ilmaa ka tegey maya afar meeloodoo meel un sii hadduu ilmo ka tegana sideed meeloodoo meel un sii marka islaamuhuna dee sharci ahaan afar un weyn hadday afar islaamood yihiin umunka iyo ruucasuma bad qaadanay oo afar wax ka badan ma la heli karaa hayo tobanbaabay noqon karaan oo say ku suurtogelaysaa bay yidhahdeen dee masalan nin gaalahoo toban iyo dumara qabay baa soo islaamayoo isagoona afar kala soo hadhin unbuu dhintayba dee see loodhan tobankiiba halkanay taagan yihiin isaga kala dooran la isagiina socday wauluaan ulutaankii fardu arbacatin afar ayaa wax ku qaataa albintayn laba habloodoo meydku u dhalay wa bintay alibni laba habloodoo meydku awowiyo inankiisa dhalay walukhtayn min alab walum laba walaalo oo xagga hooyo xagga aabbaba ay ka walaala yihiin walukhtayn min alab iyo laba walaaloo xagga aabba ay ka walaala yihiin waxau sheekhu leeyahay uluaan uluaan oo intee ah saddex meeloodow laba waxa wax ku qaata afar habaa dabas waa daalkii waxaa wax ku qaataa laba hablood oo meydku dhalay fain kuna nisaa'an fowqa snatayni falahunna uluaa maa tarak markay laba iyo wax ka sii badan yihiin wey wa bintay libni laba habloodoo meydka inankiisa u dhalay iyo wax ka sii badan iyaguna waxay qaadanayaan saddex meelood oo laba maalkee walukhtayn min alaab walum laba walaaloodoo xagga hooyo xagga aabbaba ay ka walaala yihiin fain kaanat asnatayni falahuma huluthaani mimaa tarak ilahay baaye walukhtayn min alaab laba hablood oo meydka ay xagga aabbo ka walaala yihiin ayaa iyaguna wax ku qaatay markaan laba shaqiiqo aanay jirin laba shaqiiqo marka aanay jirin haddii aad si kale u dhigto huluhaan cidda wax ku qaadataa waxa weeye afartii dumar ahaa ee niska wax ku qaadanaya oo laban laaban niska ayaa wax ku qaadanayay zawjka isaga iska reebo dee bintu bintu sulbi iyo bintulibni iyo ukhto shaqeeya ukhto liaba afartaas ahe afartii un laban laab oo min laba iyo wax ka sii badan un ka dhig marka waxay wax ku qaadanayaan waxa weeye waa saddex meeloodoo maalkii meel wathuluthu thuluth ayaa ku yimi fardu hanayni laba faralkood weeye alummu hooyo weeye idaa lam tuxjab markaan la xijaabin walihnayn laba iyo fasaacidan wax ka badanoo min alikhwati waala lab iyo walakhawaati walaadhigo min waladi lum walaala hooye ah waxau sheekhu leeyahay thuluth oo saddex meeloodoo maalkii meel ah saddex meeloodoo meel maalkii waxaa wax ku qaata laba qolo midi waxa weeye hooye aan la xijaabin hooye aan la xijaabin maxaa looga jeedaa aan xajbu nuqsaan ku dhicin xajbu nuqsaan aan ku dhicin oo bimacnaa ilmaheedaa ay dhaxlaysa ilan waa hooyo ilmaheedii bay dhexlaysaaye aanu ka tegin weladuu dhalay iyo inankeesu ilma uu sii dhalan aan ka tegin laba walaalo lab iyo kuwa dhadigatoona aan ka tegin walaalo lab iyo kuwa dhadigtoona aan ka tegin fain lam yakun lahu waladu wawarihahu abawaahu faliummihi hulud ilaahay baa yidhi haddii aanu ilmo u sugnayn oo labadiisa aabba ay dhaxlayaan faliummihi hulud hooyadii waxay yeelanaysaa saddex meeloodoo meel fain kaana low ikhwatun faliummihi sudus hadday walaala meesha joogaanna waxay qaadanaysaa islaantii sudus lix meeloodoo meel marka dadkaa shareecada dee iska yaqaanay ee af soomaaligeeda iskaga jirtay waxay idhahdeen habar welad weyday oo weladka weladkii weyday oo walaalo tacaduday weyday ulus la weecatay macnaha hadday welad weydo oon meeshaa welad umeydkeedaasi dhalay aanu joogin oo weladka weladkiina aanu sii joogin oo walaalo tiro ahina aanay joogin ulus bay qaadanaysaa marka waa halkuu ina leeyahay alummu hooyaa qaadata idaa lam tuxjab markaan la xijaabinaya xajbu nuqsaan waxa la dhaha aanu ku dhicin walilinayn waxaa kaloo wax ugu qaata laba iyo fasaacidan wax ka badan oo min alikhwati walakhawaat min walad اlum walaalo lab iyo walaalo dhadigoo xagga hooye meydka ay ka walaala yihiin xagga hooye meydka ay ka walaala yihiin walaalaha xagga hooyo ay meydka xagga hooye ka walaala yihiin hadday laba iyo wax ka badan yihiin laba iyo wax ka badan haddii ay yihiin waxay wax ku qaataan saddex meelood oo maalkii meel bay qaataan fain kaanuu agara min daalika fahum shurakaau fi ulu hadday intaa ka badan yihiin baa ilaahay yidhi mid hadday ka badan yihiin uluka ayay shuraako ku noqonayaan uluka ayay shuraako ku noqonayaan kaasina habaada ba'dii ugu dambaysay weeye ba'dii dambe wasudusu sudus haddaad doonayso fardu sabcatin toddoba ayaa wax ku qaata alummu maca alwalad hooyo ilmo la joogta oo waladlibn ama inankeeda ilmow sii dhalay la joogta aw ithnayni ama laba la joogta iyo fasaacidan wax ka badan oo min alikhwati walaalo lab iyo walakhwati walaalo dhadiga waliljaddati ayay baa qaadataa cinda cadami lum markaanay hooye joogin walibinti libni inanu meydku awow yaho inankiisu dhalay baa qaadata maca binti sulb inantii dhabarkiisa la joogta walilukti min alab walaal xagga aabbaa qaadata maca alukti min alabi walum oo la joogta walaal xagga hooye xagga aabba ay walaala ka yihiin walilabi aabbaa qaata maca alwalad oo ilma la jooga oo waladulibni ama inanka meydku ilmow si dhalay la jooga waliljaddi awowgii ayaa qaata cinda cadami alab markaanu aabba joogin walilwaaxidi min walad alum waxaa kaloo qaatay mid keliya oo ay meydka xagga hooye ka walaalayihiin waxau ihi sheekhu sudus oo maal lix meelood oo maalkii oo lix meelood loo dhigay meeshii waxaa dhaxalka wax ku qaataa waa toddoba qolo kow balqabsata u horayso alummu waa hooyo mayd baa dhintay wuxuu ka tegey hooyadii isla markaa waxaa kaluu ka tegey macalwalad ilmo u dhalay ama ha labaad ama ha dhadigaado oo waladulibni ama inankiisii inan uu ilmo u sii dhalay ayuu kaga tegey ow inayni fasaacida min alikhwati walakhawaat ama laba iyo wax ka badan oo walaalo labiyo kuwo dhadiga ayaa jooga fain kaana low ikhwatu faliumha sudus hooyadii markay intaasoo qola miduu la joogto ama ilmow meydkii dhalay uu la joogo ama ilmow inankiisa dhalu awow yahay ama walaalo ama ha labaadan ama ha dhadigaadaane laba iyo wax ka sii badana haddii uu ka tego hooyadu waxay qaadataa lix meeloodoo meel xajbu nuqsaan baa ku dhacay markii horena maxay qaadanaysa saddex meelood oo meel hadday walad weyday waladka waladkii weyday walaalo tacaduday weydo sudus la weecatay soo ma ahayn iminkana sudus bay ku weecatay wey halkaa mid baad ku haysaa waliljaddati cinda cadami alum waxaa kaloo iyana wax ku qaata ayeeyo ayeeyo ayaa wax ku qaata goormay ayeeyo wax ku qaata cinda cadami alum markaanay hooye joogin maxaa yidhaha rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi iyadii dee waarisada ahaydee wax dhexlaysay weeye ama xagga abaata ama xagga hooyaate annahu acdaa aljaddata asudus wuxuu siiyey ayeydii lix meeloodoo meel buu siiyey labadii ayeeye iyo wixii kasii badanna waa lamid oo suduskaas ayuunbay ku walaaloobayan ayuunbay ku midoobayaan marka aan hooyo aanay ka sokayne hooyo aanay jirin al rasuulku ana nabiya jacala liljaddati sudus idaa lam takun duunaha um haddaanay hooyo ka sokayni weeye qaacida ayaa jirta xagga dambena waynu ku sheegi doonaaye qof kasta oo dhaxalka wax ku lahi cidda uu meydka u soo maray hadday joogto dhaxalka ma helayo iminka awowa oo kale yuu meydka u soo maray dee aabbaha aabbihi baa ka xigaa markaa saw meydkan isu keeni maayo aabbuhu aabbuhu hadduu joogo markaa awowga iman maayo ayeyda yaa meydka u keenayo hooyo hadday hooye joogto ayeeya iman mayso walaal waxaa jooga masalan walaadusulbi baa jooga ninbaa nin baa dhintay wuxuu ka tegey ilmihiisii ilmihiisii kuu sii dhalay inaan ina wiilma imanayo markaa mar hadduu joogo kii u dhalay markaa ayeeyana lix meeloodoo meel bay maala ku qaataa cinda cadamilu markaanay hooya joogin hadday hooya joogtana waxba qaadan mayso way xijaabmaysa walibinti libni waxa kaloo ayana lix meeloodoo meel wax ku qaataa inanuu meydku awoowu yahay oo inankiisu u dhalay inantigeli wax ka sii badan laakiin maca binti sulbi oo la joogta inanu meyd ku dhalay binti sulbi maxaa yeelay abi muusa alashcari ayaa la weydiiyey binto iyo bintulibni iyo ukhto waxaa la yidhi qof baa dhintay wuxuu ka tegey inanuu dhalay iyo inanuu awowu yahay iyo inanay walaal yihiin bal saddexdaa hablood baa la yidhi abu muusa bal dhaxal sii dabeedna waa kala xukmayoo kii wax weydiinaya ibnu mascuud u diray markaasaa wuxuu ihi wuxuu ku xukumay wixii rasuulka ilaahay ku xukumay wixii rasuulka ilaahay ku xukumay buu ku xukumay wuxuu ihi lilbinti annisf walibnati libni asudus takmilata thuluthain wamaa baqiya falilukht bintada uu meydku dhalay waxay leedahay maalkii laba meeloodoo meel inanta uu inankiisu dhalayna waxay leedahay lix meeloodoo meel oo takmilata thuluthain ulutaankii bay isla dhammaystiranayaan waxa soo hadhaana walaasha ayaa leh maxaynu shalay soo maraynay alakhawaatu maca albanaati casaba mar haddii ay ukhto iyo isu yimaadaan hablo uu meydku dhaliyo qarwa uu yahay casabay noqdaan marka hadda casabay noqotay odhan maysi oo nasoo tahay niska lahayd niskeeda xaggu qabta haddaad tidhaahda nisiina dee way meeshuba way kaa murgaysaa oo markaad laba ku dhistay ay bintadu nis la kacdo ee tidaa ukhtadana nis u dhiib ee labadiiba maalkii kala qaataan waxaa meesha kusoo baxaysa inanta awooga wahaa dabeetana afkaad kala qaadaysaa marka waa maxay waa inaad ogaataa hadday isu yimaadaan hablo u meydku dhalay ama awow yahay iyo hablo ay walaala yihiin hablahay walaalayihin casabay noqdaanoo baaqisugay noqdaan oo faradkii way ka tagaan markaa walibinti libni inanu meydku dhalay inanu meydku awow yaho inankiisu u dhalay ayaa sudus lix meeloodoo meel wax ku dhexaysa maca binti sulbi oo la joogta inanu meydku dhalay walilukti min alab walaal waxa qaata xagga aabba meydka walaayiin oo maca alukti min alabi walum la joogto walaashii xagga aabiyo xagga hooyaba mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey inanay xagga aabbe ka walaala yihiin iyo miday xagga hooye xagga aabbeba ka walaala yihiin sideed kala odhan waxaad kala odhanaysaa inantaa horta ay xagga hooye xagga aabbeba ka walaalaya dee nis bay lahayd niskeedii waa inay iyadu qaadataa inantan kalena maxaad siinaysaa sudus marka suduskaa lix meeloodoo meesha aada siiso waxay isla qaadanayaan uluaan imika masele markaad lix ku dhisto ee aada masalan mid nis siiso oo saddexa ta kalena sudus oo hala aada siiso afar bay noqonaysaa afartaa markaad lixdii u nisbayso maxay noqonaysaa uluaan marka aslankeedaba waxaa la yidhahdaa hablo uluaan kama badsadaan hablo uluaan kama badsadaan farad ahaan uluaanka kama badsan karaan haddii ay masalan ay dee ninku laba hablood inu ka tago u awooye ama ay walaal yihiin ayagu intay saddex meelood labadooda qaataan ba halaa ka baxayo wixii soo hadhana tolkunbaa yeelanaya laakiin maxaa khilaafsan hadduu inan ka tago inanka maxaa waa casabo isagu waxba isagunba hareeraha ka maraya xaba cidnaba u reebi maayo walilukti min alab maca alukti min alabi walum walaal xagga aabbaa qaata oo la joogta walaal xagga hooyo xagga aabba ay ka walaalyihiin waril abi aabba ayaa qaata oo macal waladi oo waladulibni waxaa kaloo isna wax ku dhaxla sudus aabbo marka uu la joogo ilmo u meydku dhalay ama ha labaad ama hadadigaad aw waladulibni ama inankii meydku ilmo u sii dhalay hadduu la joogo aabbuhu wuxuu noqonayaa duufaradkaasuu noqonaya wuxuu wax ku qaadanayaa sudus oo aabbuhu marna duu farad buu noqdaa farad buu yeeshaayo waa markan oo kale marna casabuu noqdaa hadduu imika keligii yahay aabbuhu waxaba isagaa wada qaadanayo casabuu noqonaya haddii uu la joogo ilmo ilmahaasina uu lab yahay wuxuu qaadanayaa in lix meeloodoo meel buu qaadanaya waddaasu ka baxaya ilmaha inta kalena qaadanaya inanka hadduu inan la joogo ka waran inantii laba dhinac buu iskaga soo rogayaa markii hore duufarad buu noqonayaayo wuxuu sudus buu la baxayaa ayana nis bay qaadanaysaa masalan inantii ka soo qaad maxaa soo hadhay markii lix masale masaladii lagu dhiso inantii saddex qaatay isna hal qaato labaa soo hadhay labadana xaggan casabuun buu iskaga soo rogaya walilabi maca alwaladi ow walad alibn waliabawayhi baynu aayaddii qur-aanka ahayd likulli waaxidi minhuma sudus mima taraka in kaana lahu walad hadduu ilma u sugnaaday labadiisaaba mid walba sudus buu qaadanaya marka de waa meelo qaarkood oo ay dhaxalka dee labkii dhadigu islaakaysanayaan aabihii hooyadiiba haddii wada jooga suduskaasuma midkiiba qaadanaya waladulumka oo kale waa islaakaysan marka bacd almasaa'il unbay dee lagu kala fadilay un mooyaane masalooyinka qaarkoodna waa iskaga mid waliljaddi cinda cadami alcab waxaa kaloo isna wax ku qaata awow cinda cadami alab marka aabba la waayo mayd baa dhinta wuxuu ka tegey awowgii aabbihiina ma noola awowgaasi wuxuu qaadanaya lix meelood oo meel waa ijmaac walilwaaxidi min walad اlum waxaa kaloo wax ku qaata mid keli ah oo waladulumma yacni maydka ay xagga hooye ka walaala yihiin haddii aad walaalo xagga hooye dhexalkooda doonaysana waa laba baabunbu mid ku gelayaa waxaad odhanaysaa un ma mid keliyaa hadduu mid keliya waxaad siinaysaa in lix meeloodoo meel ilaahay baa hi wain kaana rajulun yurau kalaala haddii nin kalaala lagu dhexlayo oo asal iyo farac toona aanu lahayn oo imra'atun walahu aqun oo waqt uu leeyahay walaal ama walaadhadu xagga hooye ah falikulli waaxidin minhuma sudus mid waliba wuxuu qaadanaya sudus saxaabadu saas ayay ku fasireen in aayaddaasi ay alikhwa lium tilmaamayso dabeedna muxuu ilahay yidhi fain kaanuu aktara min daalika fahum shurakau fi ulu haddii ay intaa ka badan yihiinna ulukay ku sharaakoobayaan haddii ay mid ka bataanay laba iyo saddex iyo noqdaan waxay ku sharaakoobayaan uluk markaa masaa'ilka uu waladulumku akhali umkii warasada kale ku khilaafay ka mid tahay way isleekaysanayaan waxaa ka mida maslooyinka in kooda lab iyo kooda dhadigi si siman ay u qaybsanayaan uludka waa masalo midda saddex labaad waxa weeye inay dhadig ku soo dhowaanayaan cid maydka dhadig ugu soo dhowaanayso wax dhaxlaysaa ma jirtoon ayaga ahayn weliba cidday ku soo dhowaadeenna xajbu nuqsaan bay ku ridayaan oo hooyadii way xajbu nuqsaan bay gelinayaan midda kale ayana ka mida waxyaalahay ku khilaafeen waxa weeye ciddii ay ku soo dhawaadeen bay la dhaxlayaan waxli ma ni qofka meydka ku soo gaadha waasido waasidadaas ayaa lagu xijaabaa meydkii ayaa wuxaa masalan dariiqii ayuu soo maray dariiqadaa joogiddeeda ayaa lagu xijaabaya ayagu hooyadii ayay la dhaxlayaan walilwaaxidi min walad اlum mid keliya oo xagga hooye ay meydka ka walaalayiin ayaa dhaxlay wallahu aclam